bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hamiin fayda dhegeystayaal ka dhowaada qodobada warkan hamiinama idaacadda warsansiinhayta kusimaga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya weybakeeka xafiis ay magaalada baydhabo ka qaabilay wafdi ku dareeray unishef iyo hay-adda beero ee fawn maalinta beriya oo khamiisa iyo xildhibaanada manka kore iyo haaman ka hoose weyba khudbada ku dhuwansidi doonana siyeed mushaarac oo uu sukumidayay madaxweynaha hadda talada haya ee xasan sheekh maxmuud maamulka degmada qasadheer ee gobolka baaya weyba uusu ku hadalay dagaalo kudhiyeen deegaan hooseeda u degmada qasadheera cumar cabdirashiid cali sharmaarkee weyba uusu ku hadalay faragelinta lakahaaya doorashada soomaaliya sharnoonku ka hadalhay sidii reedan firow laga samey lahaya hay-adda cadaalada garsoorka dalka iyo laaka gebagabeegeeka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya jubbaland oo waraha ku saarta xildhibaano la sheegay inti lakahiri kismaaya akhbaaraadka banaanka dhugunsidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan siinhaytoyba ku mid aha sacuudiga weybaaya taageertay hadalkii ku weeri doonald trump
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsidayaal hamiin fayla hamiinnimo arbaaco u khamiisnaha galahayta taarigdan iyo ka eedanta kowda bilo februari sanadka labada kun tun iyo toddobada ka dhowaada warkii ofisanga kusimaga madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed somalilan ee wasiirka beero iyo waraabka maxamed xasan fiqe iyo weybageeka xafiiska madaxtooyada koonfur galbeedka qaabilay wafdi ku daraar unishef iyo hay-adda beero ee fauna faahfaahinta warkaas way bandhiinhaayo xasan cali daa'uuda maybageeka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayo hadirin wafdi ku socda hay-adda faw iyo hay-adda unisef wafdiga madiyo hadirin magaalada baydhabo iyo maybayo booqdana qaar ku mid e kaamamka ka yaalan duleedka magaalada baydhabo iyo isbitaalka weyn ee magaalada baydhaba mayba madiyo booqashadii ha dhammaatay ku reediyo khudbado ku dhugunsadena kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqi guddiga gurmudka abaaraha wasiiro xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulanka iyo mayba usahaaye ko saxaafadda banaanka ku roogda markii kulanka ha dhammaadina mayba saxaafadda la hadalay guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin stikan oo ku socday hay-adda unisef
magaalada baydhabo mahni booqday wafdo ka socda hay-adda faw iyo hay-adda unisef madaxdiyo iyo maaran kurgalaan xaaladaha geeka ka teegan maaran gobolada koonfur galbeed iyo magaalada baydhabo iyo gobolka baay ka teegan iyo kurgalaan silan araga xaalad dhabte iyo abaartageeka mayba hojeerto qiimaanka suubiyan marka kulley magaalada maybu ahaa harooyinka may seedan ee qaxootiga seedan maamulka maybu ahaa koonfur galbeed qaybasha shaldunya maybu ahaa yaa la kulmeen si maarilanka wada hadala iyo si maarilanka jawaab amar degdeglanka jawaab inshaa xaaladda geeka teegin
Yes, I'm, I'm very pleased to be back in Baidoa, a town that is close to my heart. and be here together with the acting president and as well the drought committee and my colleague from FAO. I came here today to see the impact of uh, the acute watery diarrhea outbreak in Baidoa and there, there have been quite a lot of people that have been affected only in January 1250 people um, and to see what, what UNICEF can do how we can really help to, to stop this outbreak um, and then as also I looked at, at the nutrition situation and I visited a couple of centers uh, and I saw there's an increase in the cases of malnourished children um, and knowing as well the projections for the future I think uh, together with others we will scale up our operations not only in Baidoa but also in the whole of Bay re region and in Bacol uh, to ensure that the effects of the drought don't are less than they, they, they will be. Uh, we fear that this might go out of control, and we will do whatever we can do ourselves uh, to really help and, and see uh, that these effects are, are decreased. so we're stepping up programs in health, in water, in nutrition, uh, all over uh, the two regions.
maybana gebagabadii meelaasweyti ka hadalay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqi
subaxdii sagaalka subaxnimo ilaa iyo saacaddaas la joogana ku wareegayay meelaha ay dhibaatooyinka iyo dadka qaxootiga ay ku soo bateen isbitaalkii oo ay soo arkeen shubanka ka socda dadkii abaaraha ka yimid ay soo arkeen markay soo dhammaysteen kabacdina waxaa shir wada galay labadaa mas-uul oo labadaa hay-adood ka kala socoto shir muddo hal saac qaatay oo ay fadhiyaan golihii wasiirada guddiga abaaraha maamulka degmada waxaanan micnaha runtii istusinaynay iyo tiimka iga la socdayba inay wixii dhibaato ee ka jira saddexdan gobol ee shabeellaha hoose baay iyo bokool ee dhibaatada ka jirto urursan ayaan siinay ayagana indhahooda nugula arkeen waxaanan ku heshiinay sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu ilaah raalli ka noqdo inay u soo jawaabi doonaan booqashadan yamay bakooyase eegoo muddooyinka dambeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayo hadeereeyeen dad waxa ku barakaxeen deegaanadii indhadhawaayey magaalada baydhabo iyagoo islamarkaas weyniyo ha kaharoodayan kaamamka ka yaalaan duleedyada magaalada baydhabo islamarkaasna iyin xaano ka dhibaataysan kaamamkaasoy maalinta beri ee khamiisay wayba xildhibaanada manka kor iyo haamanka hoos wayba khudbada kuho ku dhugunsado doonaana siyeed mushara uu sukumidaye madaxweynaga hada talada haya ee xasan sheekh maxmuud cabdulaahi maxmuud isaaq afaani faafaahinta warkaning haya guddiga doorashada madaxweynenimada soomaaliya iyo weliba yowadana inta maalintii beri ay dhegaysadeen khudbado musharaxiinta inteegan xilka madaxweynenimada soomaaliya musharaxiinta iyo weliba yojeedi doonana khudbado iyo kuga hadalayaan walqabadisho gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynenimada soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle iyo weliba isu sheegay inta maalinta khamiiste guddiga qabado doonana shaqo weyn islamarkaasayna xildhibaanadiiyo dhegaysada doonana khudbado qaar ku mid a musharaxiinta inteegan xilka madaxweynenimada gudoomiye iyo weliba saas oo kale isxusay inta dhegaysadowga khudbada musharaxiinta iyo socdo doonta muddo ka samaynsade maalimood oo shale khamiis sabti iyo axadda saas oo kale cabdiraxmaan ducaale bayle iyo weliba sarajo fayle ka muujiyey inta doorashada madaxweynenimada soomaaliya ayaa ka dhiyada siyeeda febraayo oo ka beegan maalinta arbaadeha socota waxaa kaloo ii hadhan in maalinta berri maasahan dambe la bilaabayo la bilaabayo khudbadihii loo jeedinayey baarlamaanka afar iyo labaatan weeye saddex maalmoodna weeyaan maalintiiba waa sideed alfabetical baana loo samaynaya kuwa maantana alfabetical baa loo sameeyey yaa sagaalkii noo yimi b baabaa halkaa ka soo bilaabatay halkaa waxaa ugu dambeeya waxayd qofkii ugu ugu dambeeyo magaciisu ugu dambeeyo ereyga ka bilaabmaa taasina saasoo kale unbay noqonaysaa waxaan soo diri doonnaa ama galabta ama aroorta magacyadii iyo sidii loogu tala galay saddexdaa maalmood ayaan soo diri doonnaa si ay ugu sii diyaargaroobaan hadalkooda iyo khudbadooda ay ugu sii diyaargaroobaan inay eegaanna weeyaan markii shuruudaha lagu xidhayahay inay keenaan inay keenaan afar boqol oo nusqadood inay keenaan koobiga muxuuha hadal hadalkooda waxa inay baarlamaanka u keenaan u qaybiyaan oo markay hadlayaan dadkuna ay eegaan ayaa ayaa ayaa lagu ayaa taladu ahayd taa lafteedana saasaan saasaan leehay anugu shaksi ahaan waxa sheegaya waxa weeye dadaal badan baa la wadaa dadaal badan baa la wadaa dadaal wanaagsan baa la wadaa weli sidii aan ugu talagalayba wax u socdaan wax perfectina ma jiro adduunka adduunyada foodkan oo kale marka la samaynayo systemkan oo kale waxyaalo badan baa ayaa khaldami kara tani maanta waxa weeyaan khaladaan cidna dusha laga saari karin sidaasaan kusoo gebagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan wada socon doonaa maalin walba waxaan haysiin doonaa ribood yaroo kooban halkaan marayno si fiicanna arrimo ay u socdaan bisha sideedeeda madaxweynaan leenahay haddii ilaha idhahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalinta ber oo khamiiste ee xildhibaanada minka kore iyo saas oo kale golo shacabka iyo weliba khudbado ka horjeediyi doonana siyeed musharaxo ku mid e madaxweynaha hadda taladahay iyo musharaxiinta khudbado jeediyi doonana oo shaaciyan guddiga doorashada madaxweynenimada soomaaliya iyo weliba iyo shalayna cabdiraxmaan maxamed cabdi iyo cabdiraxmaan maxamuud xaaji cabdi bashiir raaga shiiraar jibriil ibraahim cabdulle xasan sheekh maxamuud saciid cabdulaahi deni saciid ciise maxamuud shariif sheekh axmed musharaxiintan tartamayka xilka madaxweynenimada soomaaliya iyo weliba iyo nanshalo qiibiyey siyeed kooxood welibana lakadhakay midsiyeed maamulka degmada qasadheer ee gobolka baayo ku hadali dagaalo kudhiyan deegaano hooseeda in degmada qasadheer ahaana soo nadhexayeen ciidamada dowladda ahaan koonfur galbeed oo isku dhinahaayeen iyo harakada shabaab faahfaahinta warkan faysal dhaayo xuseen yaning haya
ciidamada booliiska gaarka ee koonfur galbeed ee ciidamada dowladda dhahya weyboy howlgalyo ku suubyeena deegaanadii hooskaen degmada qasadheer ee gobolka bay yoon al-shaab ee kula kulaman dagaal hoggan guddoomiye ku-heenka dhinigaiyo siyaasadda iyo ammaanka degmada qasadheer cabdulle xasan sane ee ku hadlay deegaanada iyo ciidamada howlgalyada ku suubiyeen walaal tuulooyin badan ayaa arkay al-shabaab arkay howlgambeenka bahi tuulo ku bilaawdaas meel garasmoo dilaye hamiin horaad arkay iyo arkay lilaye buulasho korrilaye meel awjiki lilaye meel gadudanti uraad sidiidas tuul ayaa uraad inis mareen ooki hadda dhawaayena gaduudu dhuntigi waalbarbaar inis mareen xaaladaas madla kulugna ciidankii al-shabaab arkay madla kulugna hortada ciidankii oo boorisa badanaa ciidankii militariga korajari markii hubinka u saacaayti meeldeedina leyi arkaya dagaal iska qabsadeen oo gurmado badan oo abdibilyaal ay kakuween arkay safaylalanka dagaalamay isku aabinina suubiyeen haddana dhinig roodka odeeyaadmeelilea masir iyo safarnoolay dhabtay oo galeen gurmado badan markii al-shabaab ha ka sameeytay haddana meela dagaal kale lamaadkudhiin sadi qof iyo al-shabaab lakuku dili meel warkoomi lilea masir iyo arkay iyo safarnoolay dhabtay oo warkoomi lilea dagaalkaas kudhiin saddex qofna halku ku diri ciidankii kanoon arkay gurmud yaa ku dalabin biniga diinsoor yaa gurmud lahaan ku dalabin yoona dib ungurisho sameeyeen ilaahay maxadiis ciidankii diinsoor iyo iyo hadda arkay inii sheegeen xaaladii oona faylata khasaaraha ku deerteen malawalaan dhinaga kale dhinaga kale guddoomiyaha iyo weliba u sheegay intii in howlgalladu haanalo ku furo jidadkiiyo goodoomiyan al-shabaab howlgalada howlgalada amiinadan dhan baa tuulooyin badan la sheegay arkay howlgalka inka bilaaranay dhimiga adowkan badanay hamiin horaada laka gaadi meelaha qaar oo adowkan badanyaan arkay dhinaca hawaal barbaar iraamado ilaa ilaari in badanyi saas dartee dhulka hadday howlgalka lanka baxay oo lan baxayna dhulkaasi oo dhulkaasaayiwa walaal erka ciidamada hadda howlgalka degmada gasi dheere ku koobdi ciidamada koonfur galbeedhay ka sugun dhinaca diinsoor ayaa lamada ciidan roogaan ma dhinahu arkay gasi dheere koonfur galbeedhay ka kulmaan howlgalkan iyo arkay isabalaayeen iyo weedadaan ama geeri ama dalfur ma lamaasa ka badlameen howlgalkaasna wal weed haddii ilaa heeran wal weede muddooyinkii dambe ciidamada dowladda iyo ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ayaa weyba howlgallo ka furo jidadka goodoonsinya kuwadana deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ile madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan oo sheegay inuusa amaray inta la furo jidadkaasi
cumar cabdirashiid cali sharmaarka iyo weybowsi ku hadalay faragelinta lakahayo doorashada soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo keeka shirjaraya duusaka qobadi magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya iyo weybowsigu ka hadalay abaaro ku jiran gobolada soomaaliya iyo doorashada ra-iisul wasaaraha iyo shirjarjaraya inka horeynta weybowsanku ka hadalay xaaladda abaareed ee ku jirta gobolada soomaaliya usoona baaqandari wadamada jaarkale ee soomaaliya intii oo ku kaalmayaan abaarta ku jirta soomaaliya marka hore waa fursadda inaan uga faa'idaysto ummadda soomaaliyeed inaan ugu baaqo runtii in ummadda walaalahooda ay abaaraha ku habsadeen in si dhaqsaa loo soo gargaaro annaga xukuumad ahaan maalin dhaweeto dhaqaalo wixii la hayay iyo lacago wixii la hayay oo dhan waxaan ugu deeqnay abaaraha in walaa wasiirada khabiis oo rashid aan yeelanay waxaan runtii wixii la hayay oo lacaga hadda yani ku jiray accountka dowladda waxaana u wareejinay in lagu deeqo oo cid gacan lagu siiya abaaraha biyo ceelal wax allaa wixii loo samayn karo dadkaas masaakiinta soomaaliyeed gobolada ay ku habsadeen marka aan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan fursadda uga faa'idaysto aan ugu baaqo in dowlad iyo gudaha dadka jooga gacan la siiyo sidii abaarahaas yani gacan looga geysan lahaa ummaddaasna loogu gargaari lahaa dhinac kaleed ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ali sharmaarke iyo weybowse ku hadalay dowlada dariskale ee soomaaliya oo faragelin ka hayaan doorashada soomaaliya weybowse sheegay intiio jaraan culeysyo fara badan oo la kahaayo doorashada soomaaliya maadaama iyo dhowaan doorashada madaxweynaha soomaaliya ee magaalada muqdisho ku dhihi doonta dowlada dariskale ee soomaaliya anka baaqa intiio faro kula bahan doorashadaasi shacabkii dowlada soomaaliyeed ee unkumada banaadan dalsho dhinac kaleed cumar cabdirashiid iyo sheegay xukuumaddii sababtiya dalkan deer sii waaytay doorashada qofiyood antiyeeta xasiloona daro siyaasadeeda markay timid waxaan dhammaanay iyadoo runtii gaabis ay ku jiraan howlihii dowladnimo ee markaas loo idmaday hadafkii labada kun iyo lix iyo tobanka ayadoo taasi ay keentay isqaqabsi siyaasadeed ee hadeedeeyey dalka laba ra-isul wasaare oo markaas yani iga horreeyey saas ku tegey waxa ugu horeeyey aan runtii na horyaalla waxay ahaayeen laba arrimood in aan dalka gaarsiino doorasho oo aan runtii labada kun iyo lix iyo tobanka sidii looga gudbi lahaa falankeeda galno iyo dee waxay caadada noo ahayd ee facaa iska dheega ahayd inaan galno annagoo runtii waddanayna dalka ayaa si ku talagal ah waxaan u qaadanay inaan xasanooni siyaasadeed kusoo dawaalno marka maantana waa mahad ilaahay inay shaqaynayaan dhisan yihiin kuwii hore u dhisnaana sidii ay u taabageli lahaayeen oo runtii ay u noqon lahaayeen dowladgoboleedyo u awooda inay sameeyaan gargaar iyo adeeg bulsho iyo dadkooda waxaan sameynay wax alla wixii kaleeto markaas ummadda soomaaliyeed ay garatay in dastuurkaas lagu sii dhaqmo lagu dhaqmo arrinta kaleeto runtii annaga xoogga aan saarnay ee labadii kun iyo lix iyo tobankii badankeeda qaadatay waxay ahayd si wax doorasho sidii doorasho loo dheelay dalka waa ogsoontihiin hadafku wuxuu ahaa hal qof hal cod inay doorashooyinka noqdaan ma noqon sababto ah laba sano ayadoo jirta ka dhimantaan mid laba sano gudaheedana laguma qaban karin hal qof waxaana ku mid a dowlado dariska le ee soomaaliya inta badan weybayo la ka eedayay intii u faragelintoos ay ka hayeen doorashada ku dareerta soomaaliya sharlanku ka hadalahayay sidii reedan firowlanka samey lahay hay-adda cadaalada garsoorka dalkiyo geekilaaka gebagabeeyey magaalada muqdisho maxamed xasan axmed ee warka muqdishoanin ku dare shir ay ka soo wada qaybgaleen wasiirka cadaaladda xeerilaaliyaha qaranka taliyaha ciidamada asluubta ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte iyo saraakiil kale oo ka tirsan hay-adaha garsoorka ee dalka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana kulanka looga gon lahaa sidii isbeddel wanaagsan loogu sameyn lahaa shaqooyinka hay-adaha garsoorka maadaama ay jiraan cabashada ku aadan arrimaha garsoorka ee dadweynaha ka imaanaysa waxaana ay mas-uuliyiinta isla garteen sidii looga yeeli lahaa hay-adaha garsoorka shaqooyinkooda kuwa hufan oo bulshada si cadaalad ah loogu adeego haddaba kulanka kadib ayaa waxaa saxaafadda uga warbixiyey shirkana ay wada yeesheen madaxdani afhayeenka xukuumadda soomaaliya cabdicasiis cabdi xaaji goobdoon shir ayay mataqaanaa kasoo qayb galeen wasiirka cadaaladda maxaan ku idhahdaa taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliya ku-xigeenka waxaa loogu hadlayay runtii arrin muhiim ah oo mataqaanaa dowladnimada muhiim u ah oo ah in hay-adaha cadaaladda dib u habeen lagu sameeyo oo reform baaxad weyn lagu sameeyo siday u howlgalaan iyo mataqaanaa isheeg mataqaanaa kiisaskay qaadaan in dib u habeen aada weyn lagu sameeyo mataqaanaa dib mataqaanaa loo eego kiisaskay qaadaan mataqaanaa waxaa kaloo maxaan ku rahdaa laga hadlay in maxkamadda maxkamadda ciidamada qalabka sida oo guddoomiyaheedu marti ku ahaa shirka uu ka soo qayb galay waxaa looga hadlay in kiisaska sivilianka ay qaadaan shacabka magaalada muqdisho ayaa inta badan waxa ay ka cawdaan cadaalad dari oo kaga timaada hay-adaha garsoorka iyadoona nidaamkani dib u kala shaandhaynta ay sheegeen madaxda ay soo dejin doonaan lama oga waxyaabaha uu ka bedeli doono baahiyaha dhanka garsoorka ka jira islamarkaana dadka wax ka tabanayana sida ay ugu qanci doonaan maamul goboleedka jubbaland iyo weybaya waraha ku saarta xildhibaano la sheegay inta la kahiri magaalada kismaayo maamul goboleedka jubbaland iyo ku hadaleen warar maalmoogii lahadhaaf iyo tebi ayaan haana ku mida warbaahino soomaali oo ka eedan inta kismaayo la kirhiri xildhibaano ku darsan baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland afhayeenka ciidanka booliska maamulka jubbaland oo la hadalay warbaahintii sheegay antian jarna xildhibaan la kihiri kismaayo arrimo la hadal hayniyeeta tobeen abuure waybanusu sheegay inta xildhibaanada maamulka jubbaland iyo lan hiri korna jaamac axmed xasan afhayeenka ciidanka booliska maamulka jubbaland iyo saasoo kale walkamajaraanka tilmaamay inta la yiri xildhibaan shuceyb ibraahim waxaana ku mida warbaahinta soomaaliyeed iyo weybaayo xildhibaan qaran isagoo gacanta ku jira dil gacan ku jirla isagoo sameeyey labada waxaan ahayn oo maadaata xabsi lagu kaxay karaa ma jiraan dalga ma jiro wax ka jira arrintaa ma jiraan idinkaa iska taha arrintaa waa xildhibaan oo jubbaland asoon maalmooyda dambeeyo baahyaayana ante xildhibaan ku tirsan baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland la keri magaalada kismaayo maamulka gobolka banaadir iyo weybayo shiid kanajid muhiiman ee magaalada muqdisho waa kumar kaleed maxamed xasan axmed oo faahfaahinta warkanin haya waddadan ayaa waxa ay isku xirtaa degmooyinka cabdulcasiis iyo kaaraan taasoo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka islamarkaana la doonayo inay isku furto wada shaqaynta bulshada degmooyinkani gobolka banaadir ka tirsan waxaana dhagax dhigani ka soo qayb galay maamulka gobolka banaadir iyo ku-xigeenadiisa iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir islamarkaana ay ku weheliyaan xildhibaano federaalka ka tirsan iyo sidoo kale rugta ganacsiga soomaaliya ugu horeyntii waddadani waxaa dhagax dhigay guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale islamarkaana sheegay ujeedka loo igmaday in ay tahay soo celinta bilicda gobolka banaadir iyadoona uu ka duulayo qodobkiisii ahaa in waddooyinka uu xoogga saari doono inta uu xilka hayo anigu markaan midnay waxaan la waxaan la nimaadnay annaga maamulkayna halkudhigyo iyo waxqabad waxaan dhihi jirnay kacdoonka waddooyinka kacdoonka waddooyinka sannadkii dhowayn afaraa lagu soo dhisay sannadkanna waxaan rabnaa in lix ugu yaraan lagu dhiso haddii ilaa yidhaahdo nagala dhaxli maayo wax jeeb lagu qaaday laakiin waxaa nagala dhexlayaa waddo haddii ilaa yidhaahdo wax jeeb lagu qaaday nagalama dhexli doono laakiin waxaa nagala dhexlayaa waddo ummadda ay ka wada faa'iidaysan karto marka aad iyo aad ayaan mar labaad mar saddexaan kuugu mahad celinayaa xildhibaanada laftirkooda waxaa lay sheega in qaaraan ugu qoran yahay haddii ilaa yidhaahdo si ragga isa ii sheegaan degmooyinka waxaan rabnaa annagoo iskaashanayna ganacsatadayna iyo shacabkayna inaan si isku tashanna aan horu soconno waana soco karnaa waan istijaabinnay waddadaan waa wadda hadda aasaaskeeda la dhigaayo oo aan hore u samaysanayn laamin aan hor u ahaynin waxaan ugu magac darna haddii ilaa yidhaahdo nin magaciisa aad taqaaniin oo soomaaliya magac ku dhex leh oo la yidhaahdo ditoorka dare waddada marka maanta waa waddada ditoorka dare haddii ilaa yidhaahdo dhanka kale guddoomiyaha degmada cabdulcasiis oo wakiilka ka ahaa isla guddoomiyaha dhiggiisa kaaraan cismaan muxidiin cali cariif ayaa soo dhaweeyey tallaabadani uu qaaday maamulka gobolka banaadir iyadoona uu sheegay inay wax badan ka qaban doonto isku xirnaanshaha labada maamul iyo shacabkaba mudana guddoomiya maanta waxaa sharaf weyn noo ah bishu kow tahay febraayo in waddadii mariina la dhagax dhigayo waddadan waxaa le mariina waa magaca maadaama xeradii mariina ku dhigan tahay laakiin magacii rasmiga loogu talagala adaa sheegi doontid waxaa la dhagax dhigayaa waddadan qaybisa labada degmo ee kaaraya cabdicasiis ujeeddada halkaan la isugu yimi waxay tahay in waddadan la dhiso oo dibudhis lagu sameeya dayactir maaha waa dibudhis waxaana iska kaashanaya ganacsatada deegaanka cabdicasiisiya kaaraan iyo gobolka banaadir ayaa iska kaashanaya mudana guddoomiye waxaan ugu soo biiray xildhibaan yuusuf soo dhow adigana mudana guddoomiye waa barnaamijkii madaxweynaha qaranka soomaaliyeed uu yidhi dalkaaga dhiso adigana aad amar nagu siisa labada guddoomiye in waddadan la dhiso oo aan abaabulna bulshada labada deegaan alxamdulilaahi bacda shidda waxaa lagu guulaystay in labadii deegaan ay waddadan ay dhistaan ma ahan markii ugu horeysay guddoomiyaha gobolka banaadir uu dhagax dhigo wadaceenkani oo kala iyadoona ay jiraan waddooyin aad u fara badan taasoo uu ku hirgeliyey barnaamijkii ahaa hal doolar ku dhiso dalkaaga meel warkaas ku dhugunsada ay tan idaacadda warsang ee magaalada baydhabo kuriir reer baritan oo la dagaalamayay suuriya isdili si uusan ku baaqsada intii uusan maxbuus annagada kooxda iska magacoodii dowladda islaamiga sidii b b c sheegeen ila ku tirsan kurdiyiinta kuriikan oo labaatan jar ah iyo isdili labaatii kowgii diseembar markaas uuse dareeri dagaala ka qaaday magaalada raqa oyo kaxooganyeen oyo ka xoog badanyeen kooxda iska magacawdii dowladda islaamiga samada daawacnimo iyo weybaan la dagaalamayay ciidamada kurdiyiinta ee qalabkuwada aan ka dambeyntiina madawiinaga cusub ee maraykanka donald trump yaan magacawin neel antiuusa xubinkunagada xaakimkii maxkamadda sare ee dalkaas afartii sagaal jirkan iyo garsoore ku ee maxkamadda racfaan oo heer federaal eh taasoo ka taala magaalada denver ee gobolka colorado haddii uusa manka sanatarka uusa ansixi helkan iyo weyba uusa buuhidoone booska uusa baneeyay xaakimkii antoni oo dhammadii sanadkii hore warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkege warkan way baasinsaareen cabdulaahi xafaani anoshuur ismaail axmed anisan la dareer siyaasi saalax cali maxamed saalax qaysna farsameeya iyo dhugunsadayaal nang alalananki warkan dhaafa raadiyo warson dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed yareedan ku fiirsado koraan asxaabta warka oo kala qayb qaatiyaan mahadnaga dhugunsadayaal isina kama hasanteen dhugunsadow ku wararkii barnaamijyada ku bahow idaacadda warsan ee magaalada baydhaba